madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi cusuble ayaa xariga ka jaray waddo muhiim u ah socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo dhex marta magaalada beledweyne munaasabada xariga loogu jaray waddada ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne ugu horeyntii waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in waddadan ay muddo dheer ugu dambaysay wax dayactir ah hadda aanu cabirno lama garanayo marka qofkaan horu ah say ahaan jirtay ayaa talyaanka soo wadaa kabacdi cid runta marisa ma jirto waxaa ku soo xegay oo wadada runta mariyey dowlad goboleedka hirshabelle waxay intaan ka bilowday waxayna ku dhammaataa guudaweyn waan jeclayn inaan sii fidinno laakiin awoodda aan u leenahay exerciska macnaha aan u helnayaa fursaddeena intaasay leekaatay waxaan rabnaa mudana madaxweyne inay xarigga nooga jirtaan waddadaas wixii kaloo aan qabsan karaynana waa qabsanayna insha alla madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi cusuble oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shacabka iyo maamulka gobolka hiiraan ay tahay in lagu ammaano waxqabadkooda maadaama in muddo ah ay ka shaqaynayeen waddadan marka ugu horreysa horta xarigga waa ka jaray runtii waxaa wax aad iyo aad loogu farxaa dadaalka sida maamulka gobolka hiiraan uu muujiyey iyo dadka ku dhaqan beledweyne ama ganacsata leh ama muxuu ahaa baabuurley ah ama intii ka qayb qaadatay hawsha waxay xaqiiq u tahay waxa ay dadku qabsan karaan in muxuu ahaa waddadaanu hadda waa waddadii suuqa dhex maraysay waxaan qiyaasi karaa runtii culayska faraha badan leh ee intii dayactirkeeda uu socday ee bulshada ku haysay waxaan qiyaasi karnaa haddana faa'iidada ay bulshada ku helayso hadda oo la dayacta runtii reer beledweyne guud ahaan iyo maamulka gobolka iyo midka heer degmo intaba iyo intii ka qayb qaada waddadii dheereenna waddooyinka waaweyn ayaa ummadaha qaar ay iskaa wax u qabsan ku dhisteen waddooyinka adduunka la yaqaano ee caamka ah asalkooda taariikhaha dawladaha waaweyn aad arkaysaan iskaa wax u qabtay horta meel ku taga insha allahu tacaala reer beledweyne hawshaan ay u dhaqaaqeen inay sii wadaan sii xoojiyaan magaalada gebigeedba inay waddooyin ka dhigtaan ayaa loo baahanya suuqyada xaafadaha waddooyinka maraya kulli inaan sugno in annaga naloo yimaado intii naloo sameeyo wax macnaa ma samaynayso carradiina waa haysannaa dhagaxiina waa haysannaa xooggiina waa haysannaa waxa laga dhimana waa shabintadooda ama laami laamiga ama shabintada ana dawladda dhulteeda iyo cashuurta la qaadaya in laga dhammaystiro laakiin magaalada guud ahaanteedaba in laami laga wada dhigaa waa wax suuragala shiir abdullahi cusmaan radio warsan barsweynaha